alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin agaasiba waa mahadsan tahay rundadii meel fiican bay hadda maraysaa saad ogeyd shan iyo tobankii bishaan bilownay maantana waa afar iyo tobankii taagaggii buundada inay ku istaagta la rabay yaa hadda noo socdo markii hore shaqaale keliya bay ahaayeen isku tashi bay noqotay haddana waxa weeye maanta waxaa ku jira xaafadda kurmaan iyo waxaa ku jira xaafadda buule ay geediye meel fiican yay wax marahayaan xaqiiqdii haddee waa hawl u baahnayd muxuu ahaa qaran dawlad u baahan waxaan rabnaa haddii ilaahay yidhaahda hawshaas iyadaa gudaha iyo dibaddaba in hawshaa iyada ah nalala qabto dadka u dhashay muxuu ahaa deegaanka iyo dhammaan muxuu ahaa soomaaliyaba waxaa weeye waa waxaa weeye waa halbowlo weeye waa isku xirkii jubbooyinka iyo muxuu ahaa gobolkan gado ama muxuu ahaa darisyada waxaan marka rabnaa arrintaa iyada ah annagu waan u taagannahay muddana waan wadnay si volontary ah oo maanta isku tashi ah ayayna hawsheeda u socotaa sidaa darteed waxaan rabnaa cid kasta oo maanta wax garanaysa cid kasta oo muxuu ahaa yacni ka qayb qaadan karta yacni mataqaanaa hawshaas isku tashiga ah inay nagala qayb qaadato asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa garta markaa maadaama buundada lagu dhisayo si isxilqaan ah dadka sidee ayay isugu soo baxeen inay kaga qayb qaataan dadka si fiican oo niyad ah yay muxuu ahaa isugu soo baxeen saad ogsoon tihiinba magaaladu magaalo ballaaran bay noqotay faraq yaroo markii hore magaalada markay yareed laga leexiyey baa bahol iska noqday dadki marna biyaha soo celiyo marna uu dadkii muxuu ahaa qaaday noqotay sidaa darteed dadkii way isu soo baxeen si cajiib ahay muxuu ahaa u soo baxeen waana dhisanahayaan hawshiina si fiican bay hadda noogu socotaa waa garta markaa maxaa aad ugu baaqi lahayd qaybaha kala duwan ee bulshada si buundada arrinteedii looga qayb qaato bulshada waxaan ugu baaqahayaa qaybaheeda kala guddisan inta codkanaga muxuu ahaa maqlaysa waxaan rabnaa in muxuu ahaa buundadii laga qayb qaato dhaqaalo looga qayb qaato xoog looga qayb qaato caqli looga qayb qaato waxaan codsanaynaa si buundadii ayna muxuu ahaa hawsheedii ayna nooga kala gu'in in muxuu ahaa dadka jaaliyadaha ama muxuu ahaa dadka muxuu ahaa hay-adaha dhammaan in arrintaa isxilqaan laga sameeyo oo muxuu ahaa buundadii dhaqaalo loo helaan codsanaynaa uga salebaan bal hadda xaaladda buundada dhismaheeda kurmaan halkee wax marayaan aad iyo aad boqolkii boqol meelfaylayning marahayt kulley haddii aad seeta haddii kalena kulley mararkii aragaay si aad aragahayto maana shaqo caadin hayni kuso otumeele dardargelin weli ed iyo aad boqolkii boqole waa gart adinka guddiga horumarinta degmada baardheer arrintan in muddo adeed ku mashquulsanadeen raja ma ka qabtaan in buundadan sidii loogu talagel loo soo gabagabeeyo bishaan bisha soo socota ee nofembar maasha allah maasha allah aad iyo aad boqolkii boqol eela rajin ka qabna dadaalkan iyo dadka hamisho hadda sidii horema ee isbedeli eedyada shaqadaasayto muhiim eed ninkaito waaninka faylanta waana hadda si dareemahayna shaqadaas alxamdulillah ilaahna ninka garab gala maadaama buundadan lagu dhisayo si isxilqaana ilaahay hadda dadka ka qayb qaadanaya tiradooda bal ka waran maasha allah dadkao dhan dadka hadda ka qayb qaadan horta waa sida aad u sheegtay isku talgal talagal waaye macnaha isuxilqaana lakasugu biyi guddigina saasa ka dhisanya ilaa haddana welin wal un hadda wal hanoo deeri ilaa hadd weli mahayn wali bulshada hanoo deeri iyo wali hore oo jaalidaha hanoo deerima wal hadda baadheer gudaasha ee guryaalka walun ku qaadan hore jireen laakiin hadda shaqada hadda socota dhaqaalo fara badan laisku faaday bulshadina in sheegni maamulada ku jiraanna in sheegni hay-adaha ku jiraanna in sheegni kulley rajadaana maxun waana shaqadan aada si haddan hayn si aada ayaan soo tahda aboos boqolkii boqol eed iyo hamigaana eedaan faylay ugu dambeyn maxaa ugu baaqi lahayd si buundada loo dhammaystiro dhismaheeda qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada baardheere way baan ka baaqi lahaayey walaalaheen muxsiniinta eh oo ka nool degmada baardheere maalnawaaxisha ilaa meel kasta iyo ruugan in buundadu haaladiya socoto shaqadeena socoto oo hadda xilli roobadna lika jira ooliyan meelfayle marahayta may imbaahingnaa in gacan ku jeysadaan shaqaduljaariya qof kasto meel kasta rooga arrintaasaytoy oo muhiim usun tahay arrintaas ma imbaahina inay qayb weyn ku qaadadaan maxamed ibraahim waxaa tahay madax arrimaha bulshada magaalada baardheere waxaa socota buundadii howl lagu dardargelinayay sidii loo dhammaystiri lahaa dhismaheeda bal ugu horreyn waxaad ka warrantaa xaaladda siday kuula muuqataa bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa mahadleh allaha maanta annagoo nabad qabna meeshaan isbuuqaanna keenay deegaanka annaga horumarintiisana ka shaqaynayno maanta meeshaan waxaa weeye waxaa socda shubkii buundada xaafadda kurmaan ama buundada meesha wada jidka saakow sida macnaha qofba uu yaqaano waa buundo aad u weyn oo macnaha dadka deegaanka baardheer ay ku dhisanayaan isxilqaan ama macnaha ayaga xooggooda ay ku dhisanayaan iyo xoolahooda ma ahan buundo qandaraas lagu soo qaatay ma ahan buundo si kale ku imaaday marka sidaas awgeed maanta shubkan hadda waxaa la shubaya laba tiir waad aragtay axmedow labadaas tiir waxaa kala shubahaya laba xaafadood labadaas xaafadood oo kale ah xaafadda kurmaan iyo buulageedi xaafadda buulageedi ayaa kala shubaya labada tiir oo ku kala aadan sidaasoo kalea waxaan codsanaynaa markaan u sheegaynaa xaafadaha kaleo dhan inay soo diyaar garowdo xaale xaafad walba maalinkeeda baaqa baa u diraynaa baaqaan u dirayna waxaa weeye buundadan waxaa iskale ummadda baardheere ummadda baardheere oo dhan baa leh midka ciidan oday ciyaal iskooley maxaanku idhaahdaa xoogsato guddoomiye xaafadeed kaamamka dhammaan qof kasta waxaa laga doonayaa doorka uu ku leeyahay inuu ka qaato xaafadaha marka insha allahu tacaala waxaan ugu baaqaynaa inay soo diyaargaroobaan u istaagaan in macnaha barnaamijkaas asagaasi maxaanku idhaahdaa tabarruca loogu istaago hadda saaka labada xaafad guddoomiye oo saaka gelaysa waa imaan muuse iyo ninka la yidhahda xasan yare labadooda xaafadood insha allahu marka maanta ayagaa shaqaynaya brina labada xaafadooda shaqaynaysa caawaan gaarsiin doonaa haddana waxaan leenaha baaqaas idaacadda qof walka soo sii dhegaysta xaafad walba maalinkeeda ha diyaar garowdo intay bundahaas noo dhammaanaysa dhammaantanna kulligana shaqaan nahay waa mahadsantiin assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gudoomiye su-aal ee dadka isweydiinaya waxaa jirta maadaama buundadan lagu dhisayo si isxilqaan ah maamulka degmada doorkiisu muxuu yahay maamulka maamulka degmada doorkiisa waa cad yahay waa inuu dhaqaalo iyo xoog iyo maskax intaba iyo amni intaba uu kaga qayb qaato marka doorka maamulka maxaa weye dadka xaafadaha aan kuu sheegaya ee hawlgelinahaya waxa soo geliyay waxaa weeye maamulka degmada